imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka sagaal iyo tobanaad ee luukos sakayos ciise wuxuu galay oo dhex marayey yerixo oo bal eeg waxaa jiray nin sakhayos la odhan jiray kan ahaa madaxda canshuurqaadayaasha oo hodan buuna ahaa wuxuuna doonayey inuu ciise arko cid uu yahay wuuna kari waayey dadkii badnaa aawadood waayo wuu gaabnaa hore buu u orday oo wuxuu fuulay geed sukumoor inuu isaga arko waayo goor dhow jidkaas ayuu soo mari lahaa ciise goortuu meeshii yimid ayuu kor u eegay oo wuxuu ku yidhi sakhayosow dhaqso u soo deg waayo maanta waa inaan gurigaaga joogo dhaqso ayuu u soo degay oo farxad ayuu ku soo dhoweeyey dadkii goortay arkeen kulligood way wada gunuunuceen iyagoo leh nin dembi leh ayuu u marti galay sakhayos waa istaagay oo rabbiga ku yidhi bal eeg sayidow maalkayga barkiisa ayaan masaakiinta siinayaa oo haddii aan nin wax ka dulmay waxaan u celinayaa afar laab ciise wuxuu ku yidhi maanta badbaadinta ayaa gurigan timid waayo isaguna waa ina ibraahim waayo wiilka aadanuhu wuxuu u yimid inuu kii hallaabay doondoono oo badbaadiyo masaalka ku saabsan lacagta la yidhaahdo mina goortay waxaas maqleen masaal buu ku daray oo ku hadlay waayo wuxuu ku dhowaa yeruusaalem waxayna u maleeyeen boqortooyada ilaah inay markiiba soo muuqan doonto sidaa darteed wuxuu yidhi nin sharaf leh ayaa dal fog tegay inuu boqortooyo soo helo oo soo noqdo wuxuu u yeedhay tobankiisa addoon oo wuxuu u dhiibay toban mina oo ku yidhi ku beec mushtara ilaa aan soo noqdo laakiin dadkii magaaladiisa ayaa nacay oo waxay ka daba direen ergo iyagoo leh dooni mayno ninkaas inuu boqor noo ahaado goortuu soo noqday isagoo boqortooyadii qaatay wuxuu ku amray in loo yeedho addoommadii uu lacagtii u dhiibay inuu ogaado mid kasta intuu ka faa'iiday baayac mushtarigii kii hore ayaa u yimid oo ku yidhi sayidow minahaagii ayaa toban kale laga faa'iiday markaasuu ku yidhi si wanaagsan baad yeeshay addoon yahow wanaagsan wax yar ayaad aamin ku ahayd ee toban magaalo u sarree markaasaa kii labaad yimid isagoo leh sayidow minahaagii waxaa laga faa'iiday shan mina kaasna wuxuu ku yidhi adna shan magaalo u sarree kii kalena waa yimid isagoo leh sayidow waa kaa minahaagii aan mare yar ku guntay oo meel dhigay waayo waan ka baqay maxaa yeelay nin ba'an baad tahay waxaad qaadataa waxaanad dhigan oo waxaad gurataa waxaanad beeran wuxuu ku yidhi waxaa afkaaga ka soo baxay ayaan kugu xukumayaa addoon yahow sharka leh waad ogayd inaan ahay nin ba'an oo qaato wixii aanan dhigan oo gurto wixii aanan beeran maxad haddaba lacagtaydii baangiga u dhigi weyday si markaan imaado aan u soo qaato lacagtaydii iyo faa'iidadaydiiba markaasuu ku yidhi kuwii ag taagnaa minaha ka qaada oo u dhiiba kan tobanka mina haya waxay ku yidhaahdeen sayidow toban mina ayuu hayaa waxaan idinku leeyahay mid walba oo wax haysta waa la siin doonaa kii aan waxba haysanse waa laga qaadi doonaa xataa wuxuu haysto laakiin cadawiyadaydan oo aan doonin inaan boqor u ahaado halkan keena oo hortayda ku laaya ciise guul buu ku galay yeruusaalem goortuu waxaas ku hadlay ayuu hore u socday oo yeruusaalem tegey goortuu beytfaage iyo beytaaniya ku dhowaaday ilaa buurta buur saytuun la yidhaahdo ayuu laba xer ah diray isagoo leh tuulada idinka soo hor jeedda taga tan goortaad gashaan aad ka helaysaan qayl xidhan oo aan ninna weligii fuulin soo fura oo keena haddii laydin weyddiiyo oo laydinku yidhaahdo maxaad u furaysaan waxaad ku tidhaahdaan sayidkaa u baahan markaasay kuwii la diray tageen oo heleen sidii lagu yidhi kolkay qaylka furayeen ayaa kuwii lahaa ku yidhaahdeen maxaad qaylka u furaysaan waxay ku yidhaahdeen sayidkaa u baahan markaasay ciise u keeneen oo dharkoodii bay qaylkii dusha ka saareen oo ciise ayay fuushiyeen oo intuu socday dharkoodii ayay jidka ku gogleen goortuu ku soo dhowaanayey xataa meeshii buur saytuun laga dego dadkii oo dhan oo xertii ahaa ayaa bilaabay inay farxaan oo cod weyn ilaah ku ammaanaan waxa xoogga leh oo dhan oo ay arkeen aawadood iyagoo leh waxaa barakadaysan boqorka rabbiga magiciisa ku imaanaya nabadi jannadaa ha ku jirto ammaantuna meelaha ugu sarreeya farrisiintii qaarkood oo dadkii badnaa ku dhex jiray ayaa ku yidhi macallimow xertaada canaano markaasuu u jawaabay oo ku yidhi waxaan idinku leeyahay kuwani hadday aamusaan dhagaxyada ayaa qaylin doona ciise waa u ooyey yeruusaalem oo markuu ku soo dhowaaday ayuu magaalada arkay oo u ooyey isagoo leh adigu haddii aad maalintan garan lahayd waxa nabad ah laakiin hadda waa laga qariyey indhahaaga waayo maalmuhu way ku iman doonaan markii ay cadowyadaadu ay xaggaaga dhufays u soo qodan doonaan oo ay kugu wareegi doonaan oo ay dhinac walba kaa celin doonaan way ku dumin doonaan adiga iyo carruurtaada kugu jirta oo kuguma dayn doonaan dhagax dhagax dul saaran waayo waad garan weyday wakhtigii booqashadaada ciise macbudkuu nadiifiyey wuxuu galay macbudka oo bilaabay inuu ka eryo kuwii wax ku iibinayey isagoo ku leh waa qoran tahay gurigaygu wuxuu ahaan doonaa guriga tukashada laakiin idinku waxaad ka dhigteen god tuugo maalin walba ayuu macbudka ku jiri jiray isagoo wax baraya laakiin wadaaddada sare iyo culimmada iyo madaxda dadku waxay dooneen inay dilaan oo ay waayeen waxay ku sameeyaan waayo dadka oo dhan ayaa aad u dhegaysanayey